Caaisha Cabdulaahi Good oo ka mid a gabdhaha ku nool magaalada Beledweyne ayaa ku dhiiratay inay samaysato fursad ganacsi oo ah in si online ah ay ku iibiso dharka dumarka, saliidda timaha bixiso, suumanka caloosha lagu yareeyo, surwaalada fashionka ee dumarka iyo agab kale oo badan. Waxyaabaha ay iibiso ayaa waxa ay ka dalbataa magaalada Muqdisho waxaana inta badan ka iibsado haweenka ku xiran baraheeda bulshada. Caaisha ayaa raadiyo Beerlo uga warantay waxyaabaha ay iibisay iyo sida ay u aragto shaqadeeda, iyadoo dhalinyarada kale ugu baaqday inay shaqaystaan si ay uga maarmaan tahriibka.
Good waxaan ku noolahay magaalada Beledweyne waxaan ku ganacsadaa abka loo yaqaano online-ka waxaan ku iibiyaa dhar, shoobin, kabo ganacsigan online-ka waxaan uga maarmay inaan dukaan kireeyo oo bil walba kire layga qaato waxaan u baahanahay waxaan ka dalbadaa xamar si online ah isla online-kaas ayaan kusii iibiyaa anigoo ku xayeysiisanaya barayga bulshada sida facebook barteyda tiktok whatsappyadeyda iga soo dalbada gabdhaha ku nool magaalada beledweyne iyo nawaaxigeeda qurux badan ayay iibsadaan shaqadan shaqo fiican waaye gabdhaha soomaaliyeed ee aanan shaqaysanin ee guryaha fadhiya waxaan kula tali lahaa inay ku ganacsadaan abka online-ka aan waxaan iibiyey waxaa kamid ah baatiyaasha kariska surwaalada fashionka garbasaarada cusub ayagana fashionka ka ah cosmetics-ka asagana kama marno kareemada gabdhaha isku qurxinayeen carafta ayadana kama marno barfuunada catarada shaqadan shaqo fiican waa ani ahaan shaqadeyda waa ku faraxsanahay waxaan kula tali lahaa ama aan ugu baaqi lahaa gabdhaha soomaaliyeed ee guryaha joogo inay shaqaystaan ayagoo guryahooda joogo abka online-ka ay ku shaqaystaan ani ahaan shaqadeyda aadaa ugu faraxsanahay shaqadan muddo laba sano ayaan wadaa waxaana uga maarmay inaa qof bani-aadan wax isii dhaho nolosheyda iyo nolosha caruurteyda aad ayaan ugu maaraya dhalinyarada soomaaliyeed ee tahriibaya gabdhihii wiilal isugu jira waxaan ku dhiirageli lahaa inay dalkooda aaminaan dalkooda shaqaa taalo shaqooyin badan oo kala duwan ay qaba karaan ayaa la si uu tahriib ku yaraado dalkooda ha aaminaan qaar ka mid a bulshada magaalada beledweyne ayaa bogaadiyey shaqada ay haysa caaisho iyagoo ku dhiirageliyey inay halkaa kasii wado dadaalkeeda waa ku dhawahay raadiyo beerlula magacayga waa hiba waxaan ka mid ahay macaamiisha ku xiran walaasheen caaisha oo hab ugu iibsado waxyaabaha isqorxinta dumarka barafoon tarada dumarka ugaarka iyo dharka noocyadiisa kala duwan oo waa bogaadinaya walaashin caaisha xaqiiqatan waana shaqo abuur qurux badan waxaan leeyahay halkaas kasii wada bay dadaalkaada anagana intaana in ka badan kugu sii xirnaan doonaa insha allah waan ku faraxsanahay inaan arka maanta gabar hab online wax walba qurux badan dumarka uga iibinaysa haddana guryahooda ugu keenaysa caash waxaan leeyahay hambalyo waxaan ka mid ahay dhalinyarada ku nool magaalada beledweyne aad ayaan ugu faraxsanahay ganacsiga ee obka online-ka ay ku iibiso casho casho waa gabar aad u yar waxayna ka faa'iidaysatay waqtigeeda waxaana ka mid ahay macaamiisheeda online-ka wax uga iibsado dabcan waxaan ka gataa kareemadoo kaleeto gabdhaha dharkoodoo kaleeto fashionka ayay haysaa inta badan gabdhaha magaalada beledweyne ayaa ku dhiiran inay qabtaan shaqooyin kala duwan si ay u maareeyaan nolosha reerkooda